Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaatan iyo shanta afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo barta internetka oo aad nagala socon kartaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaada bisha augustna waa sagaal iyo toban sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamuud ibraahim cali
saa la socotaa dalkeena waxaa dhala ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof dhala soomaaliya iyo somalilan sanad walba waxaa kusoo biira labaiyo toban kun oo cusub oo indhabeera ayaa jira
kaasi waxa uu ahaa dor maxamuud axmed maxamed shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta mashruuc indhafiiqis ah ka fuliya magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe qodobada kaleed barnaamijka aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah dibadbaxyo gilgilay gobolka missouri ee maraykanka kadib dil loo geystay wiil toddobiyo toban jira waxaad kaloo maqli doontaan seminaar wacyigelin ah oo la xidhiira cudurka ibola oo jaamacadda banaadir ee shalay ka fulisay magaalada muqdisho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaane marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in tallaabada militari ee maraykanka uu ku caawiyey ciidamada iraaq iyo kuwa kurdiyiinta ay ka caawisay inay dib u qabsadaan goob muhiim ah shir jaraa'id uu madaxweynaha aqalka cad ku qabtay ayaa waxa uu sheegay in haddii maleeshiyaadka isil ay jebin lahaayeen biyo xereenka masuul waxa ay horseedi lahayd fatahaad oo kumanaan kun oo qof ay ku dhiman lahaayeen madaxweyne obama ayaa sheegay in horumar laga gaaray iraaq oo maleeshiyaadka isil dib loo riixay waxaana uu sheegay in dowladda maraykanka ay taageeri doonto dowladda cusub ee iraaq oo la filayo inay soo dhisto xukuumad la wada dhan yahay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in diyaaradaha maraykanka ay shan iyo toban mar duqeeyeen agagaarka biyo xireenka maalintii isniinta iyadoo la burburiyey dhammaanba difaaca maleeshiyaadka isil ee agagaarka biyo xireenkan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka eric holder uu arbacada berita u socdaali doono magaalada ferguson ee gobolka missouri si uu u ogaado waxyaabihii ugu dambeeyey ee baadhista la xidhiirta dilkii loo geystay wiil dhallinyaro ah oo aan hubaysnayn wiilka ayaa waxaa toogtay oo dilay nin booliis oo cad arrintaasi ayaa dhalisay dibadbaxyo rabshado wato oo magaaladaasi ka dhaca master obama ayaa warfidyaennada u sheegay isagoo jooga aqalka cad in eric holder uu la soo kulmi doono saraakiisha wasaaradda cadaaladda kuwa hay-adda f b i-da iyo baarayaasha madaxa bannaan si loo baadho dilkii dhacay sagaalkii bishan augost ee loo geystay michael brown master holder ayaa sidoo kale la kulmi doona hogaamiyaasha bulshada si la ysugu dayo in la dejiyo kala dambayna loogu soo celiyo magaalada st louis waa aan aaday magaalada ferguson ee gobolka missouri subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington sidaad warkaygaba ku maqlayseen magaalada ferguson ee gobolka missouri waxaa weli ka socda jahawareer kadib markii wiil madow oo askari caddaan ahi toogtay sagaalkii bishan aynu ku jirnay augost magaalada ayaa amar degdega lagu soo rogay iyadoo ay booliisku iyo mudaaharaadayaal isku dhaceen dad badan oo ka cadhaysan dilka wiilka ayaa weli u hogaansamila amarka booliiska iyadoo laga cabsi qabo in isku dhacyo kale ay yimaadaan waryaheenna maxamuud ibraahim cali ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaariyey
magaalada ferguson ee gobolka missouri ayaa waxaa weli ka socda mudaaharaad kadib markii nin booliis ah uu dilay michael brown oo ah wiil madow oo jiray siddeed iyo toban sano dilka michael brown oo dhacay sagaalkii bishan ayaa waxaa dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in michael iyo saaxiibkiis ay goynayeen waddada markaasoo uu arkay deron wilson oo ka tirsanaa ciidanka booliiska ee magaaladaasi kasokow saaxiibkii qof kale oo isla waddada marayay ayaa sheegay in michael brown uu gacmaha kor u taagay si uu u muujiyo inuu u hoggaansamo amarka booliiska balse booliiska ayaa waxa uu in ka badan lix xabadood ku toogtay michael brown oo halkaasina uu ku dhintay dilka michael brown ayaa dib u soo saaray boogtii ku teellay bulshada madow ee ku dhaqan magaalada fagason iyo is-aamin darradii u dhexaysay iyaga iyo waaxda booliiska magaaladaasi tani ayaa waxay dhalisay mudaaharaadyo isxigxiga oo qaarkood ay isku dhac booliiska iyo dadka mudaaharaadaya horseedeen gobonatooraha gobolka missouri jane nixon ayaa ka codsaday dadka mudaaharaadayay inay isxakameeyaan waxaa kaloo uu ku amray booliiska in iyagana ay u gacan nuglaadaan mudaaharaadayaasha codsiga uu gobonatooraha diray ayaa cidna dheg jalaq u siinin waxaana waddooyinka magaalada ferguson ay u ekaatay goob dagaal iyadoo booliiska oo aad u hubaysan watana gawaarida gaashaaman iyo dadka mudaaharaadaya ay labaduba is-hortaagnaayeen gobonatooraha ayaa waxa uu amray in ciidanka booliiska ay magaalada ku wareejiyaan ciidamada ilaalada waddooyinka si loo dejiyo xiisadda taagan gobonatooraha ayaa waxaa kaloo uu amar deg deg geliyey ciidamada militariga gobolka oo marar qaar lagu arkayay jidadka magaalada ferguson madaxweyne obama ayaa ka hadlay dilka michael brown waxa uuna dalbay in wasaaradda cadaaladda maraykanka ay la wareegto baaritaanka kiiskan The Justice Department has opened an independent wasaaradda cadaaladda waxay furtay baaritaan ku saabsan dilka michael brown waxaana ay ku sugan yihiin goobtaasi f b i-da ayaa gacanta ku hayso baaritaankan waxaan kaloo amray in xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka eric holder uu aado magaalada ferguson wuxuu darsi doonaa sida xaaladda ay u socoto iyo baaritaanka guud madaxweyne obama ayaa waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay xaqa dastuuriga ah ee dadka maraykanka ay u leeyihiin inay isu soo baxaan oo ay si nabad ah u mudaaharaadaan waxaa kaloo uu sheegay inaan la caburinin xorriyadda saxaafadda oo uu sheegay inay xaq u leeyihiin inay u gutaan howshooda si xor ah Let me also be clear that our constitutional waxaan rights to rabaa speak inaan freely, caddeeyo in xaqa dastuurka ee ah in si xor ah layskugu soo bixi karo saxaafaddana si xor ah ay u warin karto waa in la ilaaliyaa xaqaasi marka ay xaalad tan oo kaleeta ay taagan tahay mana loo dulqaadan doono in dadka loo isticmaalo xoog xaddhaaf ah madaxweynaha ayaa waxaa kaloo uu ka dhawaajiyey is-aamin darrada dhex taala laamaha booliiska iyo bulshooyinka ay maamulaan waxa uuna sheegay in dhallinyarada madowga ah ay meelo badan oo dalka maraykanka looga arko inay khatar yihiin taasina ay nasiib darro tahay in too many communities around the country uh, bulshooyin badan oo dalkan gudihiisa mistrust ayaa waxaa iyaga iyo laamaha booliiska ka dhex jiro is-aamin darro waxaana meelo badan oo dalka ay bulshooyinka u arkaan wiilasha madowga ah inay khatar ku yihiin ma ahan markii ugu horraysay ee bulshooyinka madowga ee maraykanka ay mudaaharaad isku soo baxaan iyagoo ka cabanayo dil loo geystay da'yarta madowga ah sannadkii labada kun labaiyo tobanka ayaa trayvon martin oo ahaa wiil madow oo toban iyo toddoba jir ah lagu dilay gobolka florida waxaana dilka u geystay george zimmerman oo ahaa nin caddaan ah oo hubaysnaa waxaana maxkamadda gobolkaasi ay dembi ku weyday george zimmerman taasoo horseeday mudaaharaadyo ka dhaca in ka badan boqol magaalo oo maraykanka iyadoo aan la ogeyn sida kiiskan dilka michael brown uu ku dhammaan doono waxaa haddana hubaal ah in dacwad dheer iyo sharciyo badan la isla tiigsan doono oo dadka madowga ee maraykanka ay mar kale ka warsugi doonaan waxa sharciga uu u go'aamin doono wiilkan siddeed toban jirka ah ee booliiska uu toogtay
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud ibraahim cali oo noo diyaariyey warbixintaasi ka hadlaysay dilka ka dhacay magaalada ferguson ee gobolka missouri rabshado badanina ay ka dhasheen halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatana jowhar degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey howlo baaritaan caafimaad iyo indhafiiqid loo fidiyey in ka badan shan boqol oo qof barnaamijkan waxaa fuliyey dhaqaatiir soomaali ah waryaheena daawud aweys ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dr maxamuud axmed maxamed shiino oo ka mid ah dhaqaatiirta barnaamijkan ka shaqaynayey
bismillaahi raxmaan raxiim howlahan indhafiiqustu waxay ka mid yihiin howlgallo joogta ah oo ka socda dalka dhammaantii saa la socotaa dalkeena waxaa indhala ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa indhala soomaaliya iyo somaliland sanad walba waxaa kusoo biira laba iyo toban kun oo cusub oo indhabeera ayaa jira marka howlgalka jowhar ka dhacay wuxuu ka mid yahay howlgallo kale oo wadanka laga qabto somaliland iyo soomaaliya labadaba laga qabto waxaanu maaragtay intii uu socday ka faa'iideystay dad ilaa shan boqol koo dhaafay waxaa lagu qalay dad ilaa laba boqol iyo kow iyo soddon qof ah Eh, marka dadkaasi dhammaantooda ma jowhar ayay ka soo jeedaan mise waa degaano kale ay ka kala yimaadaan oo halkaasi ay adeega lagu fidinaya may dadku waxay u badan yihiin dadka keliya jowhar iyo agaarkeeda tuulooyin fogfog na way ka yimaadeen jowhar agaarkeeda way ka yimaadeen magaalo dhexdeeda way ka yimaadeen isku jir bay ahaayeen Eh, marka sidaad sheegtay baaritaan ay dadka ku samaysaan qaarkood waxaad u aragtaan in qalin lagu sameeyo qaarka kale aan iyaga qalinka u baahneen maxaa loo sameeyaa oo adeega Eh, dadku waxay isugu jiraan dad waxay u baahdaan eh, qalliin dadna waxay u baahdaan daaweyn qaar kale waxay u baahdaan muraayado in loo qoro aragga fog ah ama aragga aragga dhow ah qaar kalena waxay u baahdaan talooyin in la siiyo marka intaasoo qaybo ayay isugu jiraan En, waxaad ka dhawaajisay in boqol iyo labaatan kun oo qof ay dhibaatooyin dhinaca indhaha amaba dhibaatooyin caafimaad oo xagga indhaha ay qabaan sanad walbana ay kusoo biiraan laba iyo toban kun oo qof marka maxaa ugu wacan is leedahay kororkaasi maxayse yihiin cudurrada ugu badan amaba sababaha ugu waaweyn ee dadka eh, intaasi eh, tiradooda la-eg ay xanuunkaasi u qaadaan sanad walba horta sida caadiga ah eh, dal walba oo caalamkan ku yaala eh, percentage buu leeyahay oo dadka indhaha la'a ay iyaaan yihiin Eh, dalkan soomaaliya somaliland eh, dadka indhaha la'a boqolkiiba hal dhibic laba weeyaan wuxuuna ka mid yahay dalalka dhexdhexaadka ah oo dalal badan oo naga badan baa jira oo boqolkiiba laba iyo bad ama saddex ay indhala yihiin qaar naga yarna way jiraan oo boqolkiiba hal ay indhala yihiin laakiin waa wax common ah oo caalamkao dhan ka wada jira waxaase meesha ka maqan serviceka caafimaadka indhaha ayaa yar Eh, waxqabadka caafimaadka indhaha ayaa yar oo ilaa afartan dhakhtar oo indhaha ah oo si fula u shaqeeya looga baahnaa inay ka howlgalaan soomaaliya iyo somaliland taasoo aada uga yar maanta tirada joogta marka taa ayaa keenaysa in dareenka maanta uu soo baxo Eh, laakiin ilaaanta oo caalamka dhan way ku badan tahay waxaa la qiyaasaa ilaa dad afartan milyan oo afartan milyan oo qof oo indhala ku dhow inay maanta caalam ku nool yihiin Eh, dadka arigooda hooseeya guud ahaana ilaa boqol iyo lixdan milyan baaba la gaarsiiyaa Eh, sanad walba dadka waxaa kusoo biira ilaa dad afar milyan oo qof oo indhala ah ayaa kusoo biira marka waa tiro badan weeyaan marka loo eego caalamka maaragtay dadka indhalaanta ka jirta En, soomaaliya oo kale marka kaliya waxaa la yidhahdaa ilaa laba iyo toban milyan Ha- ha- ha- indiyo kaliya waxaa la yidhahdaa ilaa laba iyo toban milyan oo qof oo indhala baa jooga marka tirada waa tiro macquul ah marka la eego em, dalalka kale ee caalamka loo eego statistics ka jirta soomaaliya oo kale oo xaaladda caafimaad maba adeegyada caafimaad ay aada ugu yaryihiin dhibaatooyin la xiriira colaadihii iyo adeegyadii bulshada oo aan si wanaagsan u shaqaynaynin haddii marka la heli lahaa adeeg caafimaad oo ka hortag ah oo dadku ay helayaan adeegyo caafimaad oo xagga indhaha ma is leedahay tiradaasi badan waa ay isa soo dhimi kartay aada iyo aad ha haddii la had adeeg caafimaad oo indhaha runtii eh, waxaa la yareyn lahaa tiradan indhaha la-ana waa yaraan lahayd oo dee waxba laga qaban lahaa Eh, waxaa la yidhaha boqolkiiba sideetan dadka indhaha la eh, xanuunada indha tiray ama waa la daweyn karaa ama kahortag bay leeyihiin marka wax badan badan baa laga yareyn kari lahaa intan kusoo beeraysa qudhooda markiiba si deg deg wax loo qaban loogu qaban lahaa marka cunsurka meesha yaalla ee ugu muhiimsan waxa weeyaan tiradii maaragtay adeegii caafimaad ee wax ka qaban lahaa dadka faraha badan indhaha la ayaa hooseeya waa aada yar
dr maxamuud axmed maxamed shiino oo ka mid ah dhakhaatiirta barnaamijka indhafiiqa ka fuliyey magaalada jowhar wuxuu qadka telefoonka ugu warramay waryaheena daawud aweys halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington dhinaca caafimaadkana weli maxamuud oo ku jirnaaye maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay siminaar la xiriira wacyigelinta cudurka ebola ee dalalka geeska aanaada galbeedka afrika faraha ba-an ku haya siminaarka waxaa soo qabanqaabiyey jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho khadka telefoonka ee muqdisho ayaa haddaba waxaan kula xiriray doctor xasan sheekh maxamed shuuriye oo ku takhasusay cudurrada faafa kana mid ah dhakhaatiirtii jaamacadda asaasay doctor shuuriye waxa uu marka hore ka hadlaya waxyaabihi siminaarka lagaga hadlay
haa waxaan eh, shalay eh, jaamacadda banaadir isku yimid dhakhaatiir soomaaliyeed eh, ardada maaragtay dugsiga caafimaadka dhigata kuliyadda caafimaadka iyo dad kaleeto oo actually jaamacadaha kale ayaga laftigooda ka yimid ah, iyo guddiga dhakhaatiirta soomaaliyeed ujeedaduna wuxuu ahaa ugu muhiimsan in aan suubino laba arrimood midda koowaad in aan iska waraysano factiska xaqiiqda cudurkan wuxuu yahay sida laisku gudbiyo wuxuu ka samaysan yahay iyo sida qofku markuu ku dhaco loola tacaalo midda kaleeto oo aan xooga saarno waxay ahayd eh, in ay noqoto an awareness campaign oo wacyigelin oo ay dadku fahmaan special xirfadleyda caafimaadka muhiimada cudurka kale uu leeyahay gaar ahaan markuu cudurku uu soo galo wadan maaragtay structurekiisa qaabdhismeedkiisa caafimaadka ay aada u liidato sida wadankeena oo kale oo aan lahayn de waxaa la yidhaahdo eh, infection disease surveillance qaab eh, loo muraaqabeeyo loo eego cudurrada faafa sida maaragtay qaybaha kala duwan oo cudur- cudurrada faafa marka maadaama dee ay nahay wadan oo dhaqaalihiisa aad gara kartid qaabka structureka caafimaadka aad gara kartid waxaan xooga saarnay in dhakhtarka cudurkaana nasiibdarada jirta waxa weeye markuu cudurku dhaco qofku dadka koowaad oo first lineka ah waa dadka ka shaqeeya dameerada caafimaadka marka waxyaalahaan xooga saarayna waxaa kamid a haddii aada aragto case suspected ah ama prob ama confirmed hadda ma dhihi karno anagu laboratory iyo investigation maba jiro meesha maxaad suuganaysaa qaabkaad wajahaydi waxaan xoog saarnay waxaan la yidhaahda personal protective requirement qaabka bukaanka meesha la rabo in bukaankaas loo dhigo eh, qaybaha bukaanka loo karantiiro si loo raaco contactigii qofkaas yimid meesha uu tegey dadkiisii dadkuu la joogay waan gartay marka adigoo ii sheegaya tirada ka soo qayb gashay ee ka faa'iidaystay tobabarkan inteen leeg baad isleedahay ee, fariintiinii way gaadhay oo xirfadleyda caafimaadku waxbay ka faa'iideen ilaahay ma keenay haddii cudurka lagu arko soomaaliyana way la tacaali karaan horta tirada guud qiyaas ahaan ilaa iyo shan boqol oo qofood ay ahaayeen Eh, sida maaragtay attendance shiidaa la subiya waxaa kale oo aya laftigeeda mudan in maalin ka horeysay eh, radio muqdisho eh, aan ku qabanay iyadana awareness oo taas aan ugu talagalnay publica maaragtay dadka inay fahmaan sababtoo ah dee cabsi badan ay jirta cudurkan soomaaliya inuu soo gaari karo inkastoo dee annaga wadankan dariska naha kenya oo kaleeto ay leedahay industry aada u weyn xagga diyaaradaha diyaaradahoodu ay tagaan maaragtay west africa inkastoo ay joojiyeen hadda isna public mid ah waxaan uga suubinaa radio muqdisho kaas wuxuu ahaa mid furan oo dadka maaragtay soomaali oo dhan waxaa soomaali ku hadla laakiin midda tan hadda u dambaysa ee shala aan qabanay waa mid eh, qaas u ahayd xirfadleyda waan gartay si kooban wax wada shaqayna wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya aad ka lahaydeen arrintan ma jirta Ah, waa jirta arrintan eh, ilaa bilaawgeedii waxaan kala shaqaynaynay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka doctor axmed oo la socday maaragtay awareness campaignkan actually ku jira dadkiiba xataa annagan maaragtay aan kala discuss garaynay oo hawshan in la qabto ah wasaaradda caafimaadka waxa waaye traininggeedan suubinaynayna waa ku jirta iyada ayaa focal point u noqon doonta hawshan marka dabcan wasiirka wax cusub waa gara kartaa laakiin wasaaradda caafimaadka waxyaalahan kala xidhna waxa waaye wasiir ku-xigeenka ayaa nagula jiray waxaa kaloo nagula jiray agaasimaha ah, wasaaradda iyo maxay ahayto eh, doctor mahad oo isaguna coronic disease ka shaqeeya dhakhaatiir ka socotay wasaaradda waa ay kamid ahaayeen part of the overall programka wixii ka qayb qaadanaya
kaasi waxa uu ahaa doctor xasan maxamed shuuriye oo ku takhasusay cudurrada faafa kana mid ahaa dhakhaatiirta dhakhaatiirtii aasta- aasaastay jaamacadda banaadir islamarkaasna hogaaminayay seminaarkii lagu wacyigelinayey cudurka iboolaha kana dhacay magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a washington
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waxaa idaacadda subaxnimo idiin soo jeedinaya anigoo maxamuud ibraahim cali iyo maxamed cabdiisan dheere haatanna ghaza dadka wada xaajoonaya wada xaajoodka u jooga magaalada qaahira ee ka socda israa'iil iyo xamaas ayaa afar iyo labaatan saacadood kale ku sii daray xilligii xabad joojinta labada dhinac ayaa ilaa hadda wax xal aan aan gaarin iyadoo dhinac walba uu mowqifkiisii hore ku adkaysanayo warbixinta ku saabsan arrintan waxaa magaalada qaahira inooga soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni
ergada kooxaha falastiiniyiinta iyo israa'iil ayaa isku waafaqay in afar iyo labaatan saacadood oo kale lagu daro xabajoojinta u dhexaysay oo ku ekeyd xalay saqdii dhexe madaxa ergada kooxaha falastiiniyiinta cisaam axmed oo warfideenka kula hadlay magaaladan qaahira ayaa xaqiijiyey in kooxaha falastiiniyiinta ay aqbaleen xabajoojin dheeri ah si fursad loo siiyo wadahadallada al-sayid cisaam axmed ayaa sidoo kale farta ku fiiqay inaysan jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadallada aan tooska ahayn ee ay la yeesheen dhinaca israa'iil madaxa ergada falastiiniyiinta ayaa intaasi ku daray in maanta la filan karo heshiis labada dhinac ay gaaraan ama in lagu kala dareero wadahadallada mas-uuliyiinta masaarida ayaa maalmihii ugu dambeeyey dadaallo badan ku bixinayay sidii israa'iil iyo falastiin ay u gaari lahaayeen heshiis kama dambays ah balse waxaa muuqata in labada dhinac ay ku adkaysanayaan waxyaabaha ay dalbanayaan israa'iil ayaa ku adkaysanaysa in hubka dhigis lagu sameeyo ururka xamaas ee reer falastiin halka falastiiniyiintuna ay dalbanayaan in go'doonka laga qaado marinka ghaza arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalintii shalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay in ciidamada israa'iil jawaab ay ka bixin doonaan haddii dhinaca falastiin laga soo tuuro gantaalo ma ahan markii ugu horeysay oo wakhti dheeri ah lagu daro xabajoojinta u dhexaysa israa'iil iyo falastiin shan maalmood ka hor ayay ahayd markii ay dhammaatay xabajoojin horay ay u gaareen labada dhinac dagaalka dhex maray ururka xamaas iyo dowladda israa'iil ayaa waxa uu galaaftay in ka badan laba kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dadka rayidka ah halka dhinaca israa'iilna ay ka geeriyoodeen toddoba iyo lixdan qof oo intooda badan ka tirsanaa ciidamada israa'iil xuseen saxnuuni v o a kahira
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen saxnuuni halkaad naga dhagaysanaysaan weli waa v o a washington haatana dhinacii sportskan u gudbaynaa waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira waryaheena maxamuud mascade maxamuud salaan iyo soo dhoweyn kadib waxaa bilaabmay ciyaarihii horyaalka dalka ingiriiska ee premier league loo yaqaano bal ciyaartii shalay laysagu horyimid
maxamed aad baad u mahadsan tahay waxaa habeenkii xalay ahaa ewaddanka ingiriiska isku herdiyey kooxaha chelsea iyo kooxda burnley oo iyadu ah koox sanadkan kusoo biirtay heerka koowaad ee ciyaaraha dalka ingiriiska ciyaartaasi dabcan waxay ahayd kulanka keliya ee ka harsanaa bilowga furitaanka xilli ciyaareedka horyaalka ingiriiska ee sanadkan kooxda chelsea oo sanadkan soo iibsatay ciyaaryahaano door ay ka mid yihiin xidigaha ses fabrigas diego costa iyo philipe ninka la yidhaahdo louis oo ay kooxda atletica madrid nasa ka soo gateen ayaa waxaad moodeysay inay awood muujinayeen oo aada moodayba kooxda seribida ka timid ee banley inay ka awood badnaayeen waxayna ugu awood sheegteen sameero uu kulankii habeenkii xalay ahaa saddex iyo hal oo kooxda chelsea ayaa saddexda gool la timid ciyaaryahanada diego costa ivanovich iyo weliba ciyaaryahanka shuler ayaa u dhaliyeen goolasha waxaase xusid mudan in ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kooxda chelsea habeenkii xalay ahaa uu ahaa ciyaaryahan ses fabrigas oo muddo fara badan naadiga arsenal u ciyaari jiray ka hor intii aanu barcelona u wareegin sanadkanna hose marino ayaa ciyaaryahankaasi soo iibsaday waa macalinka chelsea marka waxaad moodaa sandherow in ciyaaryahankaasi uu ahaaba wixii ka maqnaa chelsea oo laga yaabo sanadkan inuu meel wanaagsan gaarsiin karo waan garta haddaynu u gudubno dhinaca champions leaguea waa durba waxaa bilaabmay kooxihii yurub ay sarkayey kooxda ingiriiska ee arsenal waxay la kulmaysaa koox turkiya bal ciyaartaas iyo waxa laga filayo aad iyo aad kooxda arsenal maadaama ay xilli ciyaareedkii soo dhammaaday oo manchester city ku guuleysatay ee ingiriiska ay kaalinta afaraad gashay waxa ay ku qasban tahay inay ciyaaro isreerreeba ciyaarto ka hor inta aanay usoo gudbin horyaalka eurubiyanka ee loo yaqaano champions league sidaa darteed waa sababta haatan ay ula ciyaareyso kooxda bashiktas ee ka dhisan wadanka turkiga waxaana lugta koowaad lagu ciyaarayaa wadanka turkiga oo maanta ayay iska hor imaanayaan labadan kooxood iyadoo lugta dambena la isugu soo laaban doono garoonka imarit stadium ee magaalada london oo kooxda arsenal ay ku ciyaarto markaa sandherow kulankan dabcan arsenal muhiimad weyn ayuu u yahay oo waxay usoo xafiiltamaysa oo kaalinta afaraad ugu dagaalamaysaba waxay ahayd inay horyaalka ee qaaradda yurub ka qayb qaadato waana horyaal dabcan kooxuhu lacag fara badan ay ka sameeyaan ciyaartooyda kooxuhu soo iibsanayaana sababaha ugu muhiimsan oe keexaha ama ku diidaan ama ugu tagaana waxay tahay in horyaalkaas champions league ay ciyaarayaan waxaana lagu qiyaasaa horyaalkaasi inuu xataa kaba xiiso badan yahay koobka kubadda cagta ee adduunka marka sidaa darteed ayay muhiim ugu tahay kooxda arsenal inay kulankaasi badiso waxaase xusid mudan in ciyaaryahan eh, gibbs oo dhinaca difaaca baalaha bidixda kaga ciyaara uu ku dhaawacmay kulankii koowaad ee toddobaadkan ingiriiska ka furmay sidaa darteedna waxa uu ka maqnaan doonaa kooxda arsenal eh, saddex toddobaad marka arsenal oo ciyaaryahankaasi ka maqan yahay ciyaaryahanadii jarmalka u ciyaarayay ee masud ozil eh, ninkii bodloski iyo mata sakarna ee macalinka uu fasax dheer siiyey maadaama ay koobkii adduunka ku maqnaayeen iyagana weli tiimka uma aanay soo laaban inkastoo ee si deg dega macalinku haatan uu usoo keenay mata sakaro difaaca ah maadaama ciyaaryahan difaaca uu waayey marka waxaa la oran karaa inuu kulankaasi noqon doono kulan xiiso badan la yaab noqon mayso waan gartay haddii eh, kooxda turkiga ay ka badiso bashiktas ee arsenal waan gartay aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayeyga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota maxamuud mascad oo inooga sheekeynaya ciyaarihii ugu dambeeyey halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatana maxamuud ibraahim cali dhinaciisa ugaanta maxamuud
sandheerow heestan caawa waa xulka dhinacaada waaye waa heestii ubaxa caashiq waxaa qaaday fanaanka axmed rasta dhegeystayaasha waxaan leenahay bal nala dhegeysta
heestaasi ubaxa caashaqa waa iyo fanaanka axmed raste waxay dhegeystayaal ugu dambeeyeen barnaamijka yaroonimo inta haddii la idhaahdo afarta maanta aynu kulmi doonno waa anigu ah maxamed cabdi maxamuud ibraahim cali iyo dhammaan bahda v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.